culummada ku nool magaalada kismaayo ayaa baaqo wacyigelin ah u diray ardayda deegaanka iyagoo ku booriyey in ay si dhow u ilaashadaan dhaqankooda suuban ee islaamka iyo kan soomaaliga culummada waxay sheegeen inay muhiim tahay in dhallinyaradu ay ka digtoonaadaan dhaqamada qaldan ee saameynta xunxun ku yeelan kara akhlaaqdooda iyo aqoonsiga diimeed iyo kan bulshada waxay sidoo kale xuseen doorka muhiimka ah iyo ardayda ay kaga aadan tahay mustaqbalka ummadda iyagoo ku dhiirigeliyey inay noqdaan kuwa ku dhaqan akhlaaqda wanaagsan xushmeeya waayeelka iyo kuwa hormud u noqda horumarka iyo nabadda bulshada sheekh cali nuur sheekh aadan oo ka mid a culimmada ku nool magaalada kismaayo ayaa wuxuu ugu baaqay ardayda in ay ilaaliyaan dhaqankooda inagu iyo ilmaheenna waayo markaas gabadhu ilmaheeda iyo ilmahay sii dhalaan raaina iyadaa hormudu u aha inay waddo wanaagsanoo lagu soo dayda u tarbiyayso ritiga dambe ritiga hore socodkiisa iyo tallaabaqaadkiisuu leeyahay wiilka waxaa la rabaa maanta jooga adi keliya maaha wiilka insha allaahu aad dhali doonto iyo kuu sii dhali doono adaa la rabaa raadkaa u jaxda aabbayadan ilaahay khayr hanaga jazay ilaahay khayr hanaga jazay islaamnimo yay nagu dhaleen ogow islaamnimo inaan ku dhalanno yaa sabab u aha ayagaa sabab aha ayadana ayaga aabbayo hooyood baa sabab u aha waa ka islaamnimo islaamnimo ku dhalasho khiyaarnimaad u qabtaan laa ilaaha ila allah muxamadun rasuul lah waa nicmatu min nacam illaahi indhahaad kala qaadayba adduuba dhow aabbahaa waayo marka alif wahmaale baa hooskahaale uu kuu leeyahay bismi illaahi araxmaani iraxiim wiilka waayo marka dugsiga gabadhabada dugsiga diinta islaamka adinka waayo allah saa u dharatayba dhowgu adima dhegtii allahu akbar allahu akbar war ciyaar ma innagana saasaa la doonahayaa ilmaheenna iyo awlaaddeenna raad wanaagsan inaan u rabno aabbahaanna saasuu odhan jiray awowaanna saasuu yeeli jiray warkaasuu odhan jiray waa inaan dhahno gaalnabel muxuu yidhi gaalnabel muxuu qaray haddaad tidhahdaan ilmahagu muxuu samayn wax ka daran muu samayn doonaa marka insha allah dhaqanka wanaagsan jida oo hagaajiya macno weynna ha ku fadhiyo bilaash uusan ahaanin